haa waad ku mahadsan tahay halkan shirkan maanta waxaa loo qabtay waana looga hadlayay arrimo ku saabsan beesha hubeer oo ay isaga kala yimaadeen meelo kala duwan yurub america iyo australia iyo aasiya waxaana loo qabtay shirkan sidii loo midan lahaa marka horeeto beesha hubeereed meel kasta ay ku nool yihiin dal iyo dibad iyo deegaanada ay ka soo jeedaan sidii bal loo horumarin lahaa iyo maanta maadaama waddankii uu siyaasad ahaan loo sameeyey maamullo ay go-aan ugu gaari lahaayeen mustaqbalka siyaasadeed ee ku aadan danahooda iyo deegaanada ay kasoo jeedaan runtii waxaad ogtahay dadkan beeshan hubeer inay deegaan ballaaran ay ku leeyihiin gobolada jubbooyinka iyo koonfur galbeed marka laga hadlo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaad arkaysaa in maxaa la yiraahdaa aada loo duudsinayo xaqooda iyagoo ah dadka qabaa-ilada ugu dhul ballaaran ee deegaanadaas haddii dad la yiraahdana kolley dabcan qabaa-ilada soomaaliya oo dhan dad ahaan aan ka tiri yarayn qabaa-ilada waaweyn laguna tiriyo gobolka jubbooyinka ama jubbaland haddaan hadda aan iraahdo gobolka gedo qeyb ballaaran bay ka degan yihiin waana qabaa-ilada gobolka gedo degan haddana kow ka ahayn laba ka maahan marka jubbada hoose sidoo kale magaalada iyo tuulooyinka uu ka kooban yahay jubbada hoose dhammaan tuulooyinka ugu badan ayay ka degan yihiin hadday noqon lahayd maarata xagga hoose iyo xagga sare labadaba maxaa la yiraahdaa jilib iyo jamaame iyo tuulooyinkan kusoo dhowdhow meelahaas iyo ontooy iyo hadday noqon lahayd buula gaduud iyo iyo kor hadday af madow noqon lahayd buriya iyo maxaa la yirahdaa ilaa libooya laga gaaro dadka aad bay maaratay deegaan ugu yihiin oo u degan yihiin oo maxaa la yirahdaa si fiicanna looga aqoonsan yahay deegaanadaas laakiin nasiib darow dadka oo ah dad nabadeed oon dooneynin dagaal inay wax ku raadiyaan had markaa xaqoodii la duudsiyo waa dhibaato aada u weyn weliba markaad u fiirsato maamulka jubba markay xoreynayeen magaalada waxooga gehaystay markaas laga xoreynayo qabaylada ama ciidamada lasoo ururiyey oo qabaylada kala duwan oo ka kooban jubbooyinka degan kow bay ka ahaayeen axmed midoobe isku meel bay isla soo xarijiifteen way isla soo dhibtoodeen maalinkii magaalada la xoreeyeyna maxaa la yirahdaa dadkii wuu ku kaastaray wuxuu ku sameeyey martaqaana isheegadegan hubka dhigis iyo dhibaato aan loo joogin gedo saas oo kaleeto hadda markii la sameynayay siyaasadda xulista baarlamaanada iyo wasiirada iyo waxba lagama soo qaadin waana arrin aad arrin aad maarata looga xumaado in dad walaal ah oo deegaan wada ah oo haddana maarata sheegadan marna kala maarimaynin in qalbigooda uqdad iyo dhibaato la kala geliyo marka maamulka axmed midoobe waxaan kula talan lahayn in dadkaas ama ugu baaqaynaa in dadkaas xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin deegaanada ay kasoo jeedaan in laga siiyo waxaan ugu baaqaynaa u-n-ka qaramada midoobay iyo dhammaan urur goboleedyada in ay arrinkaasi wax ka qabtaan oo il gaaran ay ku fiiriyaan ayna baaritaan ku sameeyaan horta gobolka yaa degan yaanse deganin qabiilada ugu waaweyn ee gobolka degan waa kuma ma ka muuqdaan maamulka hadday noqon lahayd baarlamaan hadday noqon lahayd dowladda wasiirada kulli ma ka muuqdaan mise kama muuqdaan haddayse ka muuqaan maxay uga muuqnaan waaye marka waa in tixgelinteeda la siiyaa urur goboleedyada iyo qaramada midoobay iyo meel walba waxaa u sheegaynaa in arrintaasi dhibaatada soomaaliya waxay ugu biilaaday ay ka mid tahay marka waa in arrintaas wax laga qabtaa markaad fiiriso koonfur galbeed saas oo kaleeto dhul ballaaran bay beeshu ka degan tahay marka si guud iyo si gaar ahaanba ilaa dowladda dhexe xuquuqdii aan ku lahayn oo rasmi ah ilaa ay hadda ka maalin hel marka waxaad moodaa mar walba in la garamarahayo oon xaqooda la siinayn marka saas daraaddeed shirkan waxaa laisugu yimid sidii dadkan xuquuqdooda loogu raadin lahaa loogana soo dhicin lahaa waxaa la yidhaahdaa waxna loogu qaban lahaa iyaga dhexdoodna midnimo loogu sameyn lahaa deegaanadooda dad isku xira tusaale ahaan beesha waxay degan tahay afar gobol bay ka degan tahay maxaa la yidhahdaa shan gobol bay ka degan tahay deegaanada ay ka kooban tahay mataqaanaa jubba iyo iyo maxaa la yidhaahdaa iyo koonfur galbeed tusaalahaan jubba saddexda gobol oo jubba ay ka kooban tahay beeshu way degan tahay koonfur galbeed laba gobol ayay ka degan tahay shabeellada hoose iyo baay waxaan dhihi karin keliya maanta beeshu bakool bay maarata wax ka degan tahay laakiin baay iyo shabeellada hoose dhul ballaaran iyo maxaa la yidhaahdaa shicib fara badan iyo tuuleyn aada u fara badan ayay ku leeyihiin laakiin marka la yidhahdo jubba saddexda gobol gedo jubbada dhexe jubbada hoose intuba waxay ku leeyihiin tuuleyn aada u fara badan deegaan aada u fara badan iyo maxaa la yidhaahdaa iyo shicib aada u fara badan ayay ku leeyihiin marka intaas lixdaas gobol shan gobol ka mid ah haddii ay degan yihiin waxay u baahan yihiin marka isku xirguud iyo deegaanadii dadka meeshay deganaayeen in horumarkooda laga shaqeeyo hadday noqon lahayd waxbarashada caafimaadka iyo wixii la halmaala iyo afkaartooda siyaasadooda in laysku xiro oo coordination loo sameeyo laysku xiro taas ayaa ugu weyneed uguna ballaarneyd shirkan hadda la qabtay waxaana lagu ballamay in state bilod ka baxday shirkan oo kaleeto la qabto sidii labada kun iyo lix iyo tobanka reerkan waxa kaga maqan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada labadaba in laga soo dhacsho ama looga lagaga siiyo si cadaalad ah annagoo cadaalad doona wax ma raadinayno laakiin si cadaalad ah waxaan xaq aan ugu leenahay dowladda dhexe iyo maamulada gobolada ka jira oo aan deegaan aan ku leenahay dhulkayaga iyo tuulooyinkayaga inay xuquuqdooda helaan caafimaad helaan waxbarasho helaan maxaa la yidhahdaa wixii loo baahnaa oo maaratay oo dowladda dhexe iyo maamulada looga baahnaa aan ka wada helno jagooyinka wasiirada baarlamaanada agaasimayaasha iyo guud ahaan iyo gaar ahaan kulli maxaa la yidhahdaa wixii quseeya beesha ay xaq u leedahay inay hesho taas weeye annagoo ku raadinayno si nabad ah aanan ku raadinaynin colaad iyo dhibaato marka insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa in arrintaasi guul laga gaari doono haddii ilaah yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu